kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakadda wararka quurbajoogga soomaalida ee somali diaspora news com idinkoo sidoo kalena dhegaystayaal naga soo booqan karaya qurbajoog com waxaannu bishii janawari ee sannadkan la yeelanay waraysi dheer mudane cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaan jiray wasiirkii qorshaynta qaranka iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumaddii udub ee madaxweyne daahir riyaale waraysiga oo dhinacyo badan ka taabtay xaaladaha somalilan ee haatan ku sugan tahay waraysigaas oo si taxana aanu usoo gudbinay wux maqalkiisa iyo daabacadiisuba ay soo baxeen soddonkii bishii janwari ee sannadkan qaybta koowaad ee waraysiga waxa uu wasiir cali sanyare noogu sheegay inaanu xisbina ku biirin intii xisbiga udub uu saaxadda siyaasadda ka baxay hase ahaatee wuu isagu weli ku jiro saaxadda siyaasadda wuxuu bulshada u iftiimiyey ra'yigiisa ku wajahan doorashada la filayo inay ka qabsoonto somalilan bilaha soo socda wuxuu caddeeyey in qabanqaabada iyo qabashada doorashadu dusha ay ka saaran tahay xukuumadda haatan joogta wuxuu si qoto dheer uga hadlay gaabiska ka jira qabanqaabada doorashada iyo saamaynta ay ku yeelan karayso geedi socodka dimuqraadiyadeed ee dalka waraysiga qaybtiisii labaad oo soo baxay jimcihii bisha februari ee ahayd lixda wuxuu wasiir cali sanyare isbarbar dhigay isbedeldoonkii kulmiye xukunka kaga tuuray udub sannadii iyo guuxa u eg bilowga kacdoon bulsho ee hadda ka jira somalilan oo saadaalinaya isbeddel kale oo kulmiye ka saari karaya saaxadda siyaasadeed waxa uu ku qotomiyey saadaalinta labaatan qodob oo hadda bulshadu ay si weyn uga biyo diidan tahay qaybtan saddexaad ee toddobaadkanna waxa uu wasiir cali sanyare ka faalloon doonaa xiisadaha colaadeed iyo siyaasadeed ee ka jira gobollada darafyada somalilan wuxuu wasiir cali sanyare u soo jeedin doonaa talooyin wax ku ool ah dhinacyada ay khusayso kuwaasoo uu ku jiro suldaan abiikar wabar balse marka hore aan ku soo dhoweeyo cali sanyare qurbajoogcom
wallaahi dhaqdhaqaaqyada colaadeed iyo siyaasadeed ee hadda ka jira gobolada darafyada somalilan waxaan cabdiqaadir ugu arkaa nasiibdarro weyn muddo afar sannadood ku dhow ayaa xukuumadda hadda joogta lagu wareejiyey dal iyo dad nabad ah oo midaysan iyo soohbinihii dalka oo sugan maanta waa loo jeedaa dildilaaca dalka ka muuqda dhinac wadda kuwaas oo intooda badan ay keentay siyaasad xumo ay ku dheexan tahay isku joojin la-aan iyo tixgelin la-aan tabashooyinka bulshada qaarkood haddii aqli fayow oo xaqiiyo arrimaha ka taagan gobolada dalafyada la helin waxay horjeedi karaan nabadgelyo darro waxaanan qabaa in intay doonto somalilan ha ku qaadatee in khilaaf walba wadahadal lagu xadiyo oo lagu dhameeyo wuxuu caqliga siuukaay iyo faraya in aan bulshada si sahlan iniga loogu adeegsan iyadoo lagaba maalmaan noqoto mooye sida haddii weerar hubaysan lagu soo qaado ciidan markaas wuxuu ciidanku xaq u yeelanayaa inuu isdifaaco dalka siyaasadda qaadaa dhinaa waxay sheegayaan in laba qodob oo ah farsamo xumo xukuumadeed ay murgiyeen arrimada ka taagan laba gobol waa talaas caaneede waxaa la sheegayaa ka hor shirkii khaatimo ee taleex lagu qabtay labayo tobankii janawari laba kun iyo labayo tobankii in qaar ka mid ah kooxda loo yaqaano lixdii aasaasayaasha khaatimo ay kula kulmeen madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan hoteelka shariton ee cabdisababa waxay ka daabiciyeen madaxweynaha in shirkoodu yahay mid beereed sidii kii ka dhacay magaalada garaabay danta guud ee somalilanna aanu ka hor imanin isagoo ku qalcay warkaa la siiyey ayuu madaxweynuhu ku balakeeyey ku barakeeyey shaykii sidaas markii ujeedada shayku soo isbaxday ee bulshaduna kacday sigaanta madaxtooyadu waxay mar kasta ahayd shirka tale waa shirbeeleed ay xaq u leedahay meel kasta oo somalilan ahi inay qabsato hase ahaatee markii sideeyaha khaatamo uu caddeeyey ujeedadiisii ayay xukuumaddu ku ambabastay sidii loo maray halaabiyey oo ay ciidan ku saartay waxaa iyaga sheegis mudan in qofkii fududeeyey sheeka labada dhinac uu ahaa qof mansab muhiim ah u hayay dalka wakhtigaas waa tacawdale taariikhda somalilan wuxuu gobolku kaga yaalaa baad dahab ah waa gobolkii marti qaaday shirkii labaad ee beelaha soomaaliya waa shirkii lagu doortay madaxweyne maxamed xaasin ibraahim ciyaar ee basanadiisa duusaha ka waraabiyay waa madaxweynihii tiirarka dowladnimo u taagay soomaaliya waa shirkii u horseegay dimuqraadiyadda soomaaliya bulshada somalilan way ka wada garagsan tahay waxaa ka socda gobolka waxaa cadaysay xukuumadda waxaana sii iftiimiyey dhibaatada xildhibaanada xildhibaanada qoraha wakiilada ee ka soo jeeda gobol mas-uuliyiin kale oo fara badan oo ay ku jiraan salaabiin aqoon-yahanyo iyo waxqara waxaa dhammaanteed isku raaceen in cadays la-aani dhibaatada keentay taasoo ka timid dhinaca xukuumadda markii ay ka gaabisay tixgelin tixgelinta dabashooyinkooda muddo aada u yeeran oo saddex sannadood xukuumaddu way qiratay in aan weli dabashooyinkii gobolka laga jawaabin inkasta oo ay ku dartay in guddigii wasiire ee ay arrinta talaa ku hayaan waxaa marama doonto ah in xiloolka gobolka ka jira uu sabab u noqon karo tixgaalla-aanta ka timid dhinaca xukuumadda iyadoo arrimo kale oo hadda cadday soo isbaxaan mooyaane taa waxaan ku talin lahaa bulshada reer awdood inay isdejiyaan oo ay nabadgelyada ilaaliyaan nabadgelyadu waa inagu qaali waa inoo wada dan marka nabadgelyada laayo ayaa nimcadeeda la gartaa fartana dhexda laga qabeeya madaxdacumeedka waayeedka waxgaradka iyo aqoon-yahanka reer awd xilkoodii taariikh taariikhiga ahaa way ka soo baxeen waxaanay ku caddeeyeen go-aanadii ka soo baxay shirkii dooxada dirab lagu qabtay hase ahaatee waxaa loo baahan yahay in dhalinyarada la gadoobiyo loogu celceliyo qiimaha nabad nabad lagu soo soo saareeda waxaa dhalinyarada somalilan oo ay ku jiraan dhalinyarada awd indhaha ku soo kala qaadeen dad dal nabad ah tawaaqaysan inkastoo wax badan ka dhiman yihiin iyo jaamacado shaqaynaya ma gaari karaan dhibaatada loo soo maray hadda xalkana gaariga iyagoo loo sheegay mooyaane mooye waxaan kaloo jecelahay inaan xasuusiyo reer awdo inay dalkan xukumeen muddo toddoba sano ah loogana tabiyo inay mar kale xukumaan ilaa maalintii somalilan xuriyadeeda la soo noqotay wuxuu gobolku ku fadiyey kursiga labaad ee dalka ugu sarreeya kuwa u hiqay taagaya soomaaliya ma laga yaabaa inay fursadahaas oo kale ka heli karaan soomaaliya khibradii soomaaliya aynu ka baran waxaa ahayd dad bulshadeedu gaar ahaan kuwa isdhigaya tirabadni ay yihiin kuwa iyana wax isku ogolay cid kalena wax u ogolay waxaa kaloo iyaga xasuus mudan waxaa qabo waxaa qabo iyana xasuus xasuus mudan markii mudane cabdi xasan buuli abakanadii fardowsaha ka waraabiye buu ka noqday ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii wuxuu ku helay magaca somalilan iyo midnimada xisbiyadii snl u s b ee xadan lagu tegay ra-iisul wasaarihii soomaalilan ee waktigaas mudane maxamed xaashi ibraahim ciga wuxuu xukuumadda waktigaas ka noqday wasiirka difaac maanta ma ahayn qabo xukuumadda aada u qaabdeen awgeed in taariikhdiiba soo maray aad ku iloodaan oo xubno loo la odhan karo waa dalaangalab ku hadaaqaan hadallo aan hore looga baran bulshada awdan ee ka midkaa bulshooyinka ugu taariikhda iyo xadaalada weyn taariikhda iyo xadaalada weyne geeska afrika waxaa jirta maahmaah soomaaliyeed oo tiraa oodi abkadu markaa haddii aad isrijideen odayin aynaan isku oon ahayn aqoonta xadaaladiina iyo macaamilkii soojireenka ahaana wax uga dhiman yahay dhiman yihiin xaal weyn ayaanu idinka siin bulshada soomaalilan way idinka garaabaysaa tabashooyinkiina haddaba idinkuna ka saara hadalka intii aan intii aan waaqiga ahayn waxaan jecelahay inaanu xoogaa tusaalooyin iyo talooyin ah u soo jeediyo sidaamada sidaan iyo taqaanida aan isku kaa sheegaya waxaan ahay nin aan dacyarta baqnayso ku jirin waayo aragna ah ilaa waktigii aynu soomaaliya israacnayna jiray oo shaqaynayay inaan kaa weynahay ayaan filaya aan kuu faanay waxaan ahay mid dor iyo xirtada kula gobolka awdan bulshada awdana jecel markaan ku soo wadaystay waxay dadkii isku raaceen inaad tahay fidaan xiiba leh midlaha tardanada dowla oo uunsan sifadaadina kugu kalsoon tahay sidan waa la arki jiray sidaartiicnaa oo markuu xanaaq amba dhibaatadu ka badato nal kaliya isbedela oo tallaagooda horana somalilan way uga dhacday ahligii xukunka maxamed madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cilaad markuu sidaan tallaagoodo waxaa inta badan dugaanka u tima dad gaar ah oo qaleh iskudaca sudaanka iyo kuba xukuumaddaas joogta awlkoodana awlkooda siyaasadeedna ku qacsada iyagoo u badan qaada sudaanka kharashka ku baxaya dhaqdhaqaaqyada laakiin markii la heshiiyo waxay dhibaatooyinka dhacay oo dhan dhabarka u saaraan sudaanka bacdamaa uu yahay maa mas-uulka koowaad ee bulshada la ficliyey kii hore looga bartay haddii bulsho kacsan dagaal loo horseedo waxay ku soo laabtaan magaalooyinka magaalooyin burbursan iyo iyagoo dhinac wada diib uga dhacsan noloshana ayf ka soo bilaaba waxaan markaas kugula talin lahaa koy markasta talaadiintii hore tuurtaha u gashatay si aad u ogaatid xumaan iyo samaanba waxay ka dhaxleen amase ka faa'iideen laba naftaada iyo noloshaada cibiidi sida iyo buuragaxa gelin uma qarintin saddex taariikh xumaha ku gelin arrin laga wada hadli karo miisa bishiisana lagu dhammayn karo afar mar haddii bulshada xasuuqay amba la dalaficiyey ama dhibaato kale loo geystay aadan jirin oo waxaad ka hadashay uu ahaa siyaasad la xidhiirta saamiqays fadlan sudan arrinta dadka oo miiska wada hadafka soo fadhiiso haddii aad nabadda olaad ka doortidid adiga iyo nasiibkaa hore ayaa loo yidhi dagaal miid kuma dashee miid baa ku dhinta udinaha etoobiya waa hagaag dhegaystayaal waxaanu intaa kusoo gunaanadaynaa ee waraysigii dheeraa ee aanu dhowaanta la yeelanay mudan cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaa wasiirkii qorsheynta qaranka iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumaddii madaxweyne daahir riyaale kahin oo isaga oo jooga magaalada jineefa dalka switzerland inooga warramaya khadka telefoonka dhegaystayaal hama ogaanina qaybaha kale ee waraysigan oo aanu maalin walba oo jimcaah idiin soo gudbin doono haddii eebbaha weyni uu raalli ka noqdo intaannu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabdulqaadir xuseen guuleeda oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo